buuggu wax badan ba isugu jiraa laakiin muhiimadiisu waxaa weeye in aan dadka la wadaagno wakhtigii meesha aan joogay oon ahaa ra-iisul wasaare ahaa ra-isul wasaare ku-xigeen ka soo noqday wasiir soo ahaa ilaa xataa markii dambe aan xildhibaan noqday oo baarlamaanka cusbaa aan ku biiray wakhtiga aan soomaaliya joogay wixii dhacayay dadka in loo sheego wogtahay waxaa weeye buugga waxa laga faa'iidaya waxaa weeye fikirka guud waa la wada haystaa laakiin wixii dhacayey iyo siday wax u dhacayeen iyo belayeriskii dadkii yani cayaartaas maaragtay madaxda ka ah u waday qaabkay u fakarayeen waxaaso dhan buu buugku ka hadlaya waa tahay in badan oo ka mida waxaad ku qortay taariikhda inta aad joogtay soomaaliya aad soo shaqaynaysay in badan oo ka midana way maqan tahay dabcan marka buuggan waxyaabaha ugu muhiimsan eed ka hadashay inta aad adigu ra-iisul wasaaraha ahayd iyo inta aad wasiirka ahayd iyo dhibaatooyinkii ugu badnaa ee ku soo wajahay maxay yihiin maxaa yeele dhibaatooyin ayaa ku qoran inay maaragtay buuggan challenge wey runta challenge nation waxaa weeye caqabado badan baan la kulanay saan hadda warbixinta aan dadka ku siinayey waxaan nimid wakhti anugu aan imid abaarta u xumayd soomaaliya ee lixdan sano oo ayadoo kale aysan waddanka ka dhicinin abaartii laba kun iyo koo iyo tobankii iyadoo ay shabaab iridaha yani noo taagan yihiinoo marka mukarama iyo ay fadhiyaan maarata guriga shaqaalaha iyo masaajidka biimaalow iyo aad garanaysaan xamar dadka qofka yaqaanaa ayaa nimid xorayn xasilin dalka in la xoreeyo in la xasiliyo in roadmapkii la hirgeliyo oo constitutionkii la dhammaystiro doorasho waddan gudihiisa lagu qabto maxaa la yidhaahdaa abaartii dadka lala tacaalo oo wax laga qabto waxaaso dhan waxayna caqabadihii iyo challengeski aanu wakhtiga aan joogay aan fiisgarinay ahayd alxamdulilah ilaahbaa mahadda iskaleh waan ku guulaysanay dhan walba constitutionki waa qornay dowlad cusub baa dhalatay wadankii waxaa lagu sameeyey gudihiisii doorashadii ugu horreysay ilaa kadib lixdan iyo sagaalki waxaasoo dhan waxyaaba qabsamo bay ahayd marka waay caqabadaha hadda taagan waxaa ka mid a arrinta dastuurka ood ka dhawaajiso markaas baa caqabad idinku ahayd waxaa taagan in soomaaliya doorasho qof iyo coda aysan ka dhicin haddana aysan suuragal ahayn sida muuqata adiguba aad ka dhawaajisay in wakhtigan aanan diyaar loo ahayn sida muuqataba marka caqabadihii toban sano ka hor jiray dabcan labadii kun iyo tobanka ayaad soomaaliya imaadeen ilaa hadeerna weli sii jira oon laga gudbin taa lafteeda dhibaato intee la-eg bay waddankiiyo dadkaba ku tahay wallaahi waa caqabad weeye laakiin waxaan aaminsanahay haddii uu jiro conviction hadduu jiro dadaal hadduu jiro niyadsami hadday jirto dadku in ay wax kale iska dhaafaan waxyaabaha lagu mashquulayo oo shakhsigaah inta laga baxo la yidhaahdo dastuurkan waxaan ku samaynay shan bilood hadda waddanka ka jira ooanu ansixinay ogost kowdeedii laba kun iyo iyo iyo iyo laba iyo tobankii waxaan soo bilownay february ogostna waanu dhammaystiray marka wax haddii lagu talagala in la sameeyo walaal waa la samayn karaa laakiin waxay u baahan tahay dhiiradaan waxay u baahan tahay daacadnimo waxay u baahan tahay wax kaloo in la ilaawo la yidhaahdo waxaana i hor yaalla waa inaan shaqadaa qabtaa doorasho hal qof iyo hal cod iyo suurtagal maaha waddankeenna waan ognahay xaaladdu ku jiro waa iska hadal weeye ciddi tiraada waan samaynaynaa laakiin waa wax wanaagsan in lagu fakero in la yidhaahdo waan samaynaynaa haddii xataa laga samayn karo magaalooyin keli ah laga samayn karo labaatan magaalo toban magaalo oo nabada xataa haddii laga suubiyo waa horumar la gaaray weeye laakiin soomaaliya oo dhan in laga wada suubiyo waxaa ka horeeya dastuurkii in la dhammaystiro waxaa ku maysa in afti lagu ansixiyo waxyaaba badan maaragtay waayahay dhinaca caqabadaha sidoo kaleeto hadda wakhtigan wax taagan waxaa ka mid a dowladdii dhexe iyo maamul goboleedyada xataa qaybo ka mida in maaragtay isfahamwaa uu dhex yaallo xilligiina inkastoo dowlad goboleedyada ama maamul goboleedyada ay yaraayeenba oo puntland iyo galmudug keliya ay jirtay somalilan waata ayadala gooniyaan nahay caqabadda markaas xataa way jirtay hadda way kasii ballaaranta oo waddanka shan maamul goboleedyo ka badan ay ka hanan qaadeen marka caqabadaha jira hadda wakhtigan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexdeeda welina soo jira ma kuula muuqataa federaalka inuusan xal u ahayn soomaaliya
fiiri federaal waa xal waana wax saxa weeye sababtoo ah annaga dowlad dhexe oo xoog leh waa tii dumtay haddii dowladdu aysan naga dumi lahayn oo waddankiinu noo wanaagsanaan lahaa oo sidii uu jiri lahaa oon dagaal sokoye la galeen oon shidda jirteen federaalma kuma aanna fakareen moogtahay laakiin waxaa keenay is-aaminaaddii oo yaraatay dadkii oo kala shakigoodii u batay marka federaalna waa nidaam wanaagsan waddanka hadda adiga aad joogto oo maraykan ahay waa federaal weeye canada waa federaal australia waa federaal germany waa federaal etoobiya waa federaal nigeria waa federaal marka waxa weeye federaalku waxa weye hadda aanu kuna kala nasanno kalsoonadii ha soo laabato hadduu noo shaqeeyo alxamdulilah